dhegaysanti wacanoo wanaagsan idilkiinbaa khiyaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da barnaamijkeenna maanta waxaaynu uga hadlaynaa cabsida laga qabo ilnelo inay ku dhufato gobollo ka mida dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa dhulbeereedka ee ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle waxaa barnaamijka marti noogu ah professor maxamuud maxamed maxamuud oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa professor maxamuud khadadka taleefoonada ku weydiin doona su-aalo la xiriira duufaantaasi iyo sida ay bal dowladda ugu diyaargaroobayso dadka degan jiinka webiyada labada ah ee jubba iyo shabeelle ee mara soomaaliya ugu horreyntii professor kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aadaan ugu dhowahay waana idin salaamay idaacadda iyo dayaadiga sahraa iyo soomaalidana dhegeysanaysa asxaabta kaleeto ee qadka igula jirtay waa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale e bal haddii aniga aan ku weydiiyo waxaa tahay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya bal waxaad iga warantaa e mudane professor sida aad ugu diyaar garoobeysaan e kahortegista ama la tacaalida hadiiba ay dhacdo ilnino oo cabsi badan ay dadku ka muujinayaan waa su-aal aada u muhiima horta yani waa aad yani markaan waa diyaargaroobeynaan leenahay dowladaha dhisan ee wax kasta u diyaar yihiin diyaargarowga ay diyaargaroobaan kaynu kaasoo kale ma ahan laakiin markaan dib u fiirino meeshaan kasoo dhaqaaqnay iyo sidaan ahaa jirnay markaan roob hadda roobabka badan oo hadda la filana kii sagaashan iyo todobada markaan isu fiirino yani waxaan u diyaargarownay system waxaan helna aan hay-adihii xiriirinayno oo dawladii ay taagan tahay wasaaradii arrimaha gudaha deeqaha iyo naadiga waxay urursaba ay diyaar u tahay inay u dhaqaajiso yani muxuu ahay meela meesha la geynayo taase ciidan qaada iyo transportiga wuxuu u diyaar yihiin marka aadna waa laysu wargeliyey yani waa rajayneynaa sida saadaashu tahay inayna u dhicino ilaahay maaragtay amba iyo firo ambayba dhicinba inkastoo yani yani roob la-aanna aanan baryeyno roobka u baahannahay haddana khatartu laakiin ilaa xag diyaargarow sanadyadanna soo maray ka duwan ayay hadda dawladda iyo hay-adaha caalamiga iyo muxuu ahay goboladii oo dhan waa hadda goboladii hareeraha wadiga gobolkasta maamulaa ka jira oo ka duwan waktigii hore maamulkuna waa diyaar garoobay yani wasaaradii beeraha iyo hay-adihii qusidii wasaaradii arrimaha gudaha iyo wixii oo dhanba waxaa loo diyaar garoobay wixii la sameynaya haddii khatartaasu timaado waa tahay gobollo ku dhow dhow lix gobolba ayuu webigan ka maraa webiyadan ay ka maraan jubba iyo shabeelle soomaaliya koonfurtaba ha ugu badnaatee waa lix gobol w lix gobol w waa runtaa marka lixdaasi gobol sideeba saddex jubba iyo saddex shabeella waa gartay marka lixdaasi gobol sidee idinkugu suuroobaysaa inaad guud ahaan ayagoo dhanba inta tagtaan degmooyinka gobolada iyo tuulooyinka uu ka maro oo dhul aad u baaxad weyn ah inaad bal awood u yeelataan inaad dadkii deegaankaasi aada caawisaan lixdii waxa weeye horta yani wadooyinaa jira haddii wadadu maaragtay ay yani ay timaado inaan wadadii la mari karinna waxaadba la raadinayaa had meesha sida loo gaari karo muxuu ahay la helo mathalan system lagu qaado ama gobolada diyaarada inta lagu qaado goboladii hadda maamulaa ka jira oo yani yani meel kasta xoogaa dadaal loo sii diyaargaroobaa jira hay-adahan gurmadka laftigooda waxay qorsheeyeen inay baqaaro ka dhigaan gobolada ka sameeyaan si loogu sii kaydiyo cuntada taase marka suuro gelinaysaa in meesha la joogaba laga isticmaalo intii gurmadka kala imaanayo waxa markaan aniga agaasimihii wasaaradda beeraha kugula hadlaayo anaga roolkeenu waxa waaye iclaan inaan hay-adahana u sheegno sheegno waxa waaye dhaqaajinta iyo gaarsiinta cuntada daawo hadday noqotona wasaarad kale ka mas-uula cuntada gaarsiinteedana wasaaradda arrimaha gudaha ka mas-uula diyaarinta baabuurta iyo diyaarado iyo waxay noqoto annaga waxaa waaye kawarqabkee la socosho iyo shiigada hay-adaha xaalintooda roolkaasaan leenahay dhaqaajinta waxa yani muxuu ahay haddii yani meesha cuntaha la geeye la yidhaahdo maaha wasaaradda beeraha tan qaadaysa waa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha guduhuna barnaamijka intaan xad la socdo waa diyaar garowgooda waa jira ayagii w s d iyo isku xiraantooda iyo aad bay u shaqaynaysaa waa tahay qof kamid a dadka dhegaystayaasha ee gaar ahaan degan gobolada webiyadan ee maranjuba iyo shabeelle ayaa qadka ku jira kusoo dhawow barnaamijka magacaa ku bilow magaalada ama gobolka aad joogtid su-aal haddaad qabtid aad weydiin lahayd agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa biram bashiir saxale waxaan ku noolahay degmada buurdhuba gobolka gada agaasimaha waxaan weydiinayaa professorka haddii dabcan ay dhacaan roobkaan hadda la sheegaya ama ay rakaado waaweyn ay dhacaan professorka waxaan sida macnaha uu hadda u sharaxaya uu leeyahay waxaan oga qayb qaadan karnaa diyaarado iyo baqaaro wax lagu kaydiyo qaabab badan oo macnaha military iyo so macnaha ayuu leeyahay idan marka waxaa professorka weydiinayaa hadda lafteeda ayayba meelaha aan joogna iska docdoon ay yihiin idan haddii hadda lafteeda professorka ay fatahaad horle ay imaada dee maxaa waxtarka horay horay baaba wax deegaankan uu uliitay idan maxaa hadda ma filayno anagu kullay door weyn inuu jiro oo dawladda xaggeed wax saas ay ka imaanayaan waa garta waxaan weydiinayaa su-aasha ah xagee macnaha professorka uu ka keenaya waxaan horay ugu lemaan way waa garta waxa uu ula jeedaa dabcan dhegaystahaasi dawladda wixii hore aan uga baahnayn ayaanba ka weyna hadda waxaan ka filan karnaa maxay tahay hadday musiiba nagu dhacdo waaya waa aada ugu mahadsanyahay su-aal aada muhiimaba waaye horta yani muxuu ahay hadduuba gedo ku noolyaha wuxuu xusiistaa abaarti dhaweyday gurmudkii biyaha iyo ololihii dawladdu ka qaaday ee wasiirka wasaaradda beeraha uu hogaaminayo roolkan ka cayaarnay haddana yani yani dabcan ilaa xad allaarna waa jiraa laakiin hadda weli waxaan qabnaa inay dadku quudanayaan laakiin gurmadka hadda aan raadinayna waa gurmad caalamiya aan raadinayna haddii khatartaasu dhacdo in si caalamiya soomaaliya loogu soo gurmado hay-adihii caalamiguna sidaasay shirar iyo u hayaan in loo yani saadaashaas la sheegay hadday sida loo sheega u dhacdo inayna dayacmin dadka soomaaliyeed annaguna afki dadka annagoo ku hadlayna ayaa naadadii iyo qoorshihii iyo ku-talagalkii intii baanu raadinaynaa ilaahay ha naga badbaadiya wixii dhibaataa laakiin hadday dhacdo waxaan rajaynaynaa inay arrimahaas oo dhan suuro galaan wixii dadkana maaragtay hadda meesha sida loola soo gaari karo loola soo gaaro kuma xiro hadda waxaa lagu sugan yahay laakiin waxa waaye naado loo naadinayo waa garta waa yahay mid kamid a dhegaystayaasha ayaa isna nagu soo biiray balse intuusan khadka isaga su-aal kugu weydiin haddaan kugu weydiiya aniga dhegaystihii ka horreeyay dhegaystahan haatan khadka ku jira wuxuu walaac ka muujiyey sida dawladdu ay ku gaari karto gobollo markii horeba aysan wax badan ka warqabin oo xaaladooda amni iyo midda deegaanka iyo dhaqaalaha dadkuba ay aada u liidatay marka bal haddaan ku weydiiyo su-aashan dhinaca amniga seeta intee la-eg buu idiin geysan karaa inaad ka la tacaashaan ama aad ka jawaabtaan haddii musiibo ay dhacdo oo dadkaasi ku timaado ilnino shanada amnigu haddaba gobolada ku hadlaayo gedo baar dheere iyo meelihii dhan hadda waa la gaaray yani sidaasaana loo gaarayaa haddana haddii ay khatartaasu timaado kaliya waxaan raadinaynaa war ma dhulkao dhan a xirmaayo see noqone waa saadaashaa noqone laakiin diyaaritaanka waxa weeye waa yani hadda wadanku gurmadka la gurma la filanayo la diyaarinayaaba diyaaraduhu kamid yihiin in la hadii hatay khatar timaad xataa loo soo daadiyo dadka cuntadii waxa weeye yani muxuu ahaay midda kale shaqada waa la kala leeyahay annaga security iyo waxaas wasaarado kalea ka mas-uula annaga roolkeyna waxa waaye xaggee dhibaata ka jirtaa sheegideeda iyo wargelinteeda iyo la socoshadeeda iyo qaybinteeda qaadida raashinkana wasaarada kalea ka mas-uula wadankii oo dhan oo institutionadii amba hay-adihii dawladoo dhan a wada heegana hay-ad kastana waxay ka qaadana amba daawo ha noqoto cunto ha noqoto amni ha noqoto waxay noqotaba hay-adba roolkeedii ka cayaaraysaa marka gurmad qaran wey diyaargarow qaran wey kan aan ka hadlayna waa garta aad baad umahadsantaa mudane dhegaysto kale ayaa nagu soo biiray dhegaystayaasha ayaan fursada ugu badan siin doonaa kusoo dhawow walaal magacaaga ku bilow gobolka degmada aad joogtid iyo bal su-aal hadaad hayso duufaantan cabsida laga qabo barakaatu magacayga xoraa maxmed xaasan xasan istudio wasaaradda degmada afkuya dhahay waxaan rabaa duufaanta la sheegaa intooda umaga xigta hadii aad horumarinka siiso waa tahay halkeed kasoo hadlaysaa afgooye afgooye okay waayahay duufaanta waxgee naga xigtaa buu ku leeyahay dhegaystahaasi duufaanta hawada cirkay naga xigtaa cirkay ka imaanaysaa hadda meel gooni raaxata ma jirto waxa waaye si maxawahay adayga ama yani culayska daruurta la dul saaran ayaa xisaabta saadaasha lagu saadaaliyay haddii ay qadarkiis daruurtaas biyahoodu soo hooraan inay biyo ay dadku xamili karaan ka badan ay noqonayso marka tii yani waxaa lasii saadaaliyay tii sagaashan iyo todobadii inay kasii roob badi karto hadii day sidii loo qiyaasay u daado haddii da ilaahay naga badbaadina qiyaasu mar waa dhacdaa saadaal inta la sheegay laba maalin saddex maalmood roob dadka qarday inta dee roob dambena la waayo abaaru nagu xig marka abaartana ilaahay baan ka magangelaynaa roobkuna inuu mid nabad oo loo fidaan rajeyn laakiin saadaal la sheega waayo annagana waxaan rabnaa adduunka waxaa la waxna contingency plan contingencygayniba diyaar garowgayni baan anaguna marka isdiyaar garaynayna anagoo hay-adaha caalamiga saaxiib iyo qof kasta iyo kaashanayna si aan haddii khatartaasu timaado maaragtay aan ummad ummaddeeda dawlad dadkeeda badbaadiso aan u noqon intaa wey waxaan laga doonaa meel jihad dabayl nooga soo socono waa roobkaas daruurtaas dushayna taagan yani dadka diyaaradaha raaca waxay arki karaan diyaarada kor hadaa arkaysa dalka soomaaliya ma arkaysa completely xooga iyo adayga duruurta ay haysato marka saadaashana markaasaad ogaa kartaaba waxaa la sheegaa inay wax ka jiraan xajmiga daruurta maaragtay kor saaran soomaaliya especially gobolada dhexe xagga markii laga soo gudbiyo hiiraan koonfurtoona waa sida loolahay dhulkaa weriyada ay aad sida ugu badan roobka ku wajahan yahay waa tahay professor maxamuud maxamed maxamuudow bal waxaad iga warantaa ma jiraan wax hay-ada ah oo idinkala xiriiray arrintan ama hadday noqoto si degdega gurmad haddii loogu baahdo qayb idinka siin kara dawladda inay gacan ka geystaan hay-adaha aya matalan hadda yani gurmadka horta hay-aduhu sida matalan u n ka oo kaleeto w s b iyo faw iyo waana ka wada xiriirnay waana ka wada shirnay waana isu wada sheegnay maaragta iyaguna sidaabaha loogu diyaar garoobayo w s b na waxaan ka kaashanaynaa xagga cuntada fawna waxaan ka kaashanaynaa gurmadka kale iyo kanaaladii iyo sida loo furi lahaa iyo sidii meel inuu ka jabo laga boqo laga cara tuuraayo saana wadnaa hadda khatarta ugu badan waxay ka dhacdaa shabeellada dhexe khaasatan aaga jowhor ilaa balcatigana hadda shaqaa ka socota annagoo gobolka isla kaashanayna faaw laftigeedu ay yani ka gacan geysanayso sidii wax looga qaba lahay shacbiga gobolka degan amba ha noqdaan n g o iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa ajnabi iyo tuulo iyo sanadkan lama kala harin waa gurmad aad maaragtay waxaa loo wadaa in yani naadadaa la sheegay in dhibaatadeeda layska mooso waa garta waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysid iyo haddaad haysid macluumaad la xiriira waxa aynu ka hadlayna nino oo cabsida laga muujinayaa dhulka webiyadu ay maraan aniga waxaa la yidhaahdan magaceyga inuu soo hormariyo cabdullaahi shiriir cabdaan waxaan deganahay tuulo la yidhaahdo biyaqur weliguna waxau u jiraa hal kilomitr camal marka biyaha fatahaadaha hadda waxyaalaha la sheegsheegay oo laga cabaadaya hadday yimaadiin dhibaato weyn iyo waxay nagu qabanayaan iyo waxaan looba labaa dul qaadan karin amaaan loo adkeysan karin marka waxaad leedahay waxa waaye marka waxaan leenahay marka waxaan rabnaa in nala ka gacan siiyo ama hay-adaha ha noqoto ama dawladda ha noqoto ama wixii muslim oo kale oo adigu haddii waxyaalaha noocaas ay jimaadaan aad in nala kaga gacan siiyo ayaan ayaa haboon waayahay wuu ku maqlayaa agaasimihii wasaaradda beeraha ha magaarda wuu mahadsan yahay markadhegeystaha waxa weye horta gacabta waxka ugu horeeya ay helayaana waa digniin digniintana mar hadduu hiiraan iyo beledweyne agtiisa joogo meesha laga dareemo biyaha webigu waxa waaye waa beledweyne marka digniinta waa ugu horeyso laleeyaha war ka fogaada webiga uu biyo keenaya iska ilaaliyo ka fogaado oo kanaalada biyaha qaadi lahay wixii kanaal lahaaye hala furo iyo waxa muxuu ahay loo leeyahay markaasuu ogaanayaa gurmadkuna waxa waaye waa diyaar garow hay-adihii iyo dawladii iyo waxa uun intaan yani maaragtay kaashadhoon loo diyaar garoobayo waana wax loo diyaar garanayo hadday khatartu dhacday wax hadda maanta la joogo oo weli roob iyo khatartii la gaarin shay hala dhaqaajiyo la leeyahay ma aha laakiin waa la diyaar gareeyey in la dhaqaajiyo maalinta baahidu timaado marka khatartaas unbaa loo diyaar garoobayaa de ilaahay maaragta hayo siro haddii marka ay meel hadda meeshay ka dhacdana waxa waaye dalka waa loo siman yahay waa dalkii oo dhan hadba meel kasta waa la gaarayaa hadba sida loosoo gaari karaba professor maxamuud maxamed bal waxaad iga warantaa fatahaado badan ayay webiyadu sameeyeen kuwii horey loo arki jira haba kala darnaadaane kaba soo qaadkii tii dhacday fatahaadii dhacday sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii oo dhulka webiyada ku dhufatay tan maxay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay horta saadaasha sida hadda naloo sheegayo waxaa laleeyahay tii laba kun iyo lixdii iyo tii sagaashan iyo toddobadii iyo way ka roob badan tahay way ka biyo badan tahay marka khatarta lasii saadaalinayo ayaa waxay ka sarraysaa maxaa waxay sidaa taa laftigeedu dib haddaa uxusuusta inay dadka iyo masudkiiba geedaha wada saaran maaragtay la arko maskina geedkooda dadkana ay geedkii la koreen laakiin hadda markaa gurmadkuna waa yaray dawlad markaa wax ururisana ma jirin awood hay-ada lagu wargeliyana ma jirin hadda laakiin alxamdulilah diyaar garooga diyaar garooga waa ka duwan yahay dawlad oo muxuu ahay rasmiga ayaa ka jirta dalkii hay-aduhuna habkay nala xiriirayaan iyo sidaan isu wargelinayna waa ka duwantaa sidii sanadiina soo maray marka roobka tilmaanta laga sheegayo biyaha la filanayo way ka badan yihiin kuwa hore laakiin waxaa alxamdulilah aan kaashanaynaa diyaar garooga iyo xiriirka hadda lagu sugan yahay iyo waxyaabaha shacbiga soomaaliyeed ay fila karaan haddii wax dhacaan ayaa ka duwan saniyadii lasoo maray waxyaabihii dhici jiray magacaygu waa cabdi xaaji axmed culjoog oo jooga gobolka gadas gaar ahaan degmada loo brofesorka waxaan su-aali lahaa asagoo idraale ah dee kolley waxaan umalaynayaa dawlad baa ka jirta maanta soomaaliya dawladda ka jirtana waxaan umalaynayaa hadee xagga beeraha brofesorka ayaa uqaabilsan waxaan brofesorka marka su-aashayda ku aadin lahaa oon su-aali lahaa dadku waxay isla hadal hayaan sahroy inay sanadkii fatahaada ay tahay wakti laxaaligan ilaahay baana xaqiiqada garanaya laakiin saas bay hadalhaynta u badan tahay brofesorka marka waxaan su-aali lahaa maxaa dawladda ugu aadan hadday dhacdo arrintaas la hadal hayo oo u qabanayaan dadka webiga ka agdhow iyo beeroleyda waxqabadkooda muxuu yahay baan su-aali lahaa waayahay adiga cabdiow dadku maxay ka cabsanayaan marka luuq waxay ka mid tahay degmooyinka webiga uu maro jubba marka cabsidiina maxay tahay weliba jubba magaalooyin uu mara ama degmooyinka uu mara markaan ka mid nahay annaga saddex jeer ayuu nagu laalaamaa kuley sariirada ayaad ka arki kartaan baan filayaa siduu luuq ku yahay webiga saddex xaglood buu ku sameeyaa magaalada luuq la yidhaahdana laba webi dhexdeed ayay weliba ku jirtaa ayada iyo beero aad u ballaaran cabsida aan qabna ilaahay nin le cabsi ma qabo laakiin cabsida aan qabna saan horey buu aragnay waa boqolkiiba sagaashan ilaahay baana naga bixin karo dabcan markaa waxaan dhihi lahaa haddii ay dhacdo inay tahadi imaado oo ilaahay keeno maxaa brofesorka iyo dawladda ku aadan oo waxqabadkeeda dadweynahaas aada garanaysa hadda weliba iskala leecleecahayo tabardaro hadday dhacdo in ay markaas haddana usii wehelido inay dhacdo fatahaado iyo dhibaato ay imaado maxay u qaban karayaan maxaa ku aadan ayaga oo aan isleeyahay waxqabadkooda waayahay yahay aada u mahadsan yahay waa si fiicanna waa ufahma waa u bayaaniyey maara su-aashiisa waxa weeye horta waxa yani muxuu ahay horta sida u ducaysa ana aamin yahay horta ilaahay inuu naga badbaadiyo haddii ay dhacdo marka yani waxa weeye sidaa hore ugu soo sheegay waxaa iskaashanaya maamul goboleedka ka jira meesha yani dawladii wasaaradihii dawladoo dhan oo wasaarad kasta ka qaada doonta waxa ugaga haboon sida weliba yani muxuu ahay ha noqoto mid caafimaad mid beereed mid cunto mid yani waxa lanoo ay noqoto marka waxa waaye dawladdu hadda sida kaga yani muxuu ahay dhiyabaatadii dhici jirtay si ka duwan ayaa hadda loo diyaar garoobayaa dadka laftigooda waxaa lagu wargelinayaa habeena la ogaado isla markii la ogaado in yani weligu uu heer khatara soo gaaro inay dadku inta hadda inta khatar ku jirta oo yani meelaha hoose dadka meelo sare degan oo dhulka sare degan dhib ma qabaan waxaa dadka dhib qabi doona waxa waaye meelaha hoose oo biyuhu kusoo daadayan dadka degan in dadkii laga fogeeyo waana muxuu ahay wixa kale oo tasiilaada oo la sii karo amba lagu fogey karana wax wax lala xali doona ma jiraan aadaa loogu qaylinayaa hay-adihiina abaabulku socdaa waxaana rajaynaynaa in ilaahina khatarta naga yareeyo wixii nagu yimaadaan aan iskaashi ka fiican kii ay dadku shacbiga soomaaliyeed heli jireen oo daadadku waxyeelaya mid ka duwan in la helo insha allah aad baad umahadsantaha waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira oo isla deegaanada jubbooyinka asna kasoo hadlaya magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed cismaan xasan waxaana joogaa gobolka jubbada hoose waxaan cabsinayaa horta barnaamijkan hadda dhacayo waxay dadku u tahay waxay sida tii hore kale maha ah cabsi badan baa la jirto oo dadku hadda way ku baraarugeen meelihii ay horay ee dhibaatooyinka uga dhacday wax badan baa hadda looga baxayo qalabkii iyo agabkii iyo wixii dhan baa laga fogaaday meelihii taageerka beriga hore lagu baxsamay ayaa la aadayay hadda biyaha hadda la sigayo oo laleeyahay biyaha hadda imanaya ilaahay uma keeno tirada badan biyihii hore hadday qali noqdaan waxay noqonaysaa khasaare adag beerihii berigaa la tabcaday beerihii waktigii hore biyihii ay laayeen hadduu calbin yahay hadduu saytuun yahay hadduu lin yahay way ka kormareen wayna qalaleen dibbaa loo beertay hadda waktiyadii la yani dalagii isku gaayay oo beeraha waaweynaan soo gaayay hadda lama egaa hadduu haddana ilaahay keeno wuxuu ilaahay keeno waa qadar alle hadduu haddana keeno waa meeshaadi un dugdug meeshaadi joog bay noqonaysaa dadkana waxa weeye aad bay u dhibaataysan yihiin intanaaca badan baa jirto shangarowooyin ma haystaan dhibaatooyin badan baa iska imanayo marka waxaan filayaa hadda qayladaanta laga jiro iyo wacyigelinta la waxaynayo dadka qaarkii ayagaas ku tababushaysanaya inay taradooda meelaha taaga geystaan inay shardigo diyaarsadaan inay maratay raashimada ay keelad ay samaystaan marka waxaan filaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga qabto hadday dhacdasa waxaan rabaa si meelaha badan oon la gaari karin baa jirto sida hadda magaalada bucaale meelaha ku xeeran oo dhan debigooda waxa weeye meel hadda la tegi kara ma aha dadkana de way ku rabsaabsan yihiin oo roobabkii iyo dhibaatooyinka hadday dhacaan waxaweye wax maaragtay musiibada rabaan iska imaatay weliye marka barnaamijkaas waxaan jeclaan lahaa wacyigelin bay hadda u tahay idaacadaha hadda laga sii daynayo oo la sheegayo nin walba wuu garanayaa biyaha meeshay ku arureen wayna ka baxayaan sidii brofesor ugu sheegay waa gartay waya brofesore hadda sida uu ka dhawaajiyey maxamed oo kasoo hadlaya kismaayo n dhulka jubbada dhexe oo kale degmooyinkooda inta badan ba al-shabaabaa gacanta ku hayo jubbada dhexe hadday noqoto bu-aala hadday noqoto jilib oo kale tuulooyin aada u tiro badan oo gobolkaasi hoos yimaada iyo qaybo kamida jubbada hoose marka sidee adinka idinkugu suuroobi kartaa marka hadiiba dhibaato ay dhacdo sidee wax loo gaarsiin karaa bu-aale waxay lamid noqonaya wixii kale haddii waddo loo waayo waxay noqonaysaa in maaragta loo adeegsado tafsiilaadka kale loogu gaari karo midda kaleete amnigaana yani waxa waaye mar hadduu baad dhaco waxa waaye yani gurmadku xataa mas hadduu u baahan yahay in la badbaadiyo waa la badbaadinaya waxaa la badbaadinaa waxa waaye hebel hebel ahayd matal mar haddii yani khatartu timaado marka sanka laysu kuusaayo waxa waaye marka qoloba ay maaragtay meel qalalan taagan taha laakiin marka dadka biyahu qaadaan waxay noqonayaan waryaa iga saareen marka gurmadkeyduna waa kasaarid bu-eeba maaragtay qof kasta oo dhibtaa qaba waa loo gurmanaya waana laga saaraya waxaan gurmadku siyaasad kuma jiro waxaaba aan hebel iyo kan iyo marka la yidhaahdo waa siyaasad annagu ma rabno in yani gurmadka dawladda soomaaliya ay ku baaqda adduunku inuu ugu soo gurmado wax siyaasada iyo qola iyo midna in la geliyo waa gurmad khatartu hadday dhacdana sida loo wajihi karaa lacagta cirkaa laga soo wajaho waa la wajahaya halka halka halka haddaan daharo loogu joogo cod yar markii hore dhacday waxaa walaal noqday maska iyo dadka bini aadamka duurjoogta iyo dadkii xaaska ibaalkii iyo iyo iyo duurjoogtiba inta waxay noqdeen wabay noqdeen marka haddii dhibaato dhacdo siduu sheegayo waxa waaye in maaragtay wada gurmado oo meel kasta looga wada imaado dadku walaal bay wada noqonaya markaa waad mahadsantaa haye wiilka luuq kasoo hadlaya maxamed cabdi cabdi oo luuq kasoo hadlaya haye maxaad ku dar lahayd waxaan dhihi lahaa horta soomaalidu waxay tidahdaa mahmahan la yidhahdaa jirta haddii waxaan far imaada nin weliba ishiisa saxadka saaray kulley dadka ay dhibaatada horta ku dhacaysa siday isu badbaadin lahayen ilaahay baa badbaadala say isu badbaadin lahaayeen horta ayagay u taallaa iyo say isu wacyigelin lahaayeen laakiin aniga ujoodkayga waxaan ka hadlaya waxaa weeye dawladda soomaaliya dawladda soomaaliya ee brofesor maxamuud uu hadda wakiilka nooga yaho oo uu ku jiro qadka maxaa waxqabadkooda oo cad oo uu noo sheegayaa haddii dadweynahaas in badan bay fatahaado dhaceen cid caawisaa ma helin ee luuqoo kale sanadkii ugu biyo baxada badneed waan joogay waxaan filayaa ilaahay mooga cid badbaadisa ma jirin waxaan garanayaa in dad gaajo u dhinteen indhahaygaan saaray dad gaajo ulle aan hayo oo cid caawinaysaana aan la arag maalinkaas dawladu ma jirin nin weliba jabhad iyo mooryaan baa la ahaa maanta dawlad baan leenahay dawladanada uu brofesorka mas-uulka nooga yahay maanta maxay cadaynayaan oo kalsooni ahna siinayaan muxuu noo cadaynayaa hadday imaada caqabadaas haddayna imaanan awalba laysma eedayni waa tahay waaya brofesore adigoo sida ugu kooban ugu jawaabi kara
okay horta aada ugu mahadsan yahay waana maaragtay waxyaalo badan ba horta asigaa ka jawaabay markaan dee dawlad gurmata iyo dawlada dhegeysa intaba jirin shacbiga soomaali dhibaatooyin badana kusoo dhacay haddana waxa weeye waxyaabaha dawladdu ay leedahay waa ku kacaya waxa weeye inay u qaynayso dadkeeda lala sii diyaariyo talagal la diyaariyo meeshay wax ka dhacdo haddii dhibaato baahsan oo dhulka webiyadoo dhan ku fida ay noqotona sidii loo wax looga qaba lahay hadday meelo qaara yani dhibaatadu ka dhacdana sidii looga qaba lahay tan la filanayo webiga keli xataa dhulka xareedu ka da-daa waxaa la sheegayaa roobku inuu dhulka buuxinayo oo xataa dadkii xoolihii meelay salka dhigtaan yaa yaa lasii dhaliilayaa ilaahay maaragtay hanoo yasiro marka waxa weeye wax alla wixii suuragala yani yaa la diyaargaroobayaa yani waxa weeye marka waana saan horay ugu sheegay waa diyaar garow qaran oo yani muxuu ahay hay-adaha dawladoo dhan ay qolada roolka ay ku leedaha ka qaadanayso hay-adaha adduunkeen xiriirkee wada shaqaynta leenaana la kaashanaynayo wadamada saaxiibka gurmadkiina waa la faafiyey ayaga hay-adaha laftigooda maanta shir ay lahaayeen yuanka iyo hay-adaha baarka markoo la shaqeeya intaa waxaa loo gurmanayaa ilaa sagaal boqol oo kun ayaa wax noqon kartee maxaa la samaynayaa marka waa diyaargarowga un taladu way ka duwantaa taan soo mari jirnay hadda gacanqabadku wuxuu ilaahay nooga dhigaba waaya dhammaantiinba aad baad umahadsantiin inaad igala qayb gasheen barnaamijka wicitaanka aad baad umahadsan tahay waa tahay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa waa tahay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa professor maxamuud maxamed maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ahaa intiina kalena aad baad umahadsantiin nabadgelyo aad baad umahadsantaad nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaysta